sheekh maxamed macalin cali oo sheegtay inuu yahay xogeeyaha dhinaca warfaafinta ee ururka xisbul islaam ayaa maanta shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyey deegaanada ay ka arrimiyaan ururka xisbul islaam ay kusoo bateen kooxo hubeysan oo doonaya inay fadqala ka abuuraan waxa uuna sheegay kooxahaasi inay ka dambeeyaan kooxaha kasoo horjeeda ururka xisbul islaam waa siduu hadalka u dhigay waxauna ugu baaqay dadka shacabka ee degan meelaha ay ka arrimiyaan ururka xisbul islaam inay kusoo wargeliyaan maamulkooda si ay tillaabo ay kaga qaadaan
kooxo hubaysan oo haydlaawagaala oo gacan shisheeyey mid gudaba maaragtay ku shaqaynaya oo dhibaatooyinka geysta deegaanada loo barakacay iyo qaybo badan oo maaragtay gobollada iyo degmooyinka soomaaliya koonfurta gaar ahaan kuwaas oo ka geysta falal burcadnimo iyo dil iskugu jira oo khalkhal badan meelo badan oo xasiloon ka geysta sidaas darteed shacabka soomaaliya soomaaliyeed waxaan ku baraarujinaynaa inay difaacdaan naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda intaba kuwaasna ay maaragtay iska qabtaan gaar ahaan goobaha degmooyinka oo ka taliya xisbiguna waxaan diyaar u nahay in hadday iska qabtaan garsoor cadaalada la keeno sheekh maxamed macalin cali ayaa sidoo kale waxauu intaasi kusii daray in ururka xisbul islaam xilligan oo marayo meeshii ugu wanaagsaneyd islamarkaana muddooyinkii ugu dambeeyey ay kusoo biireen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya waxauna ugu baaqay shiikha dadka ku dhaqan magaalada beledweyne inay si wanaagsan ula shaqeeyaan ururka xisbul islaam
in xisbul islaam maaragtay oo fashil maxay aheeto fashilmay kana kalana tegay qaybo ka midana ay dhowaan kusoo biiri doonaan shariif uu hogaamiyo waxaan u sheegaynaa xisbul islaam inuu maanta marayo marxaladii ugu sarreysay kan iyo markii la asaasay oo taageero hadday ahaa laheed iyo kusoo biirid intaba hadday ahaa laheed waad la socotaan goobihii u dambeeyey gacanta ku hayeen gobollada dhexe in gobolka hiiraan magaalada beledweyne ay ku soo biireen maaragtay xisbiga kusoo biireen oo hogaamiye marow kusoo biiray marka wuxuu ka gudbay xisbigu shalay markii lagu soo biirayey ashkaas ay kusoo biiraysa maanta waxaa maaragtay maxay ahato uu marayaa marxalad deegaan ay kusoo biiraan runtiina waa u mahad celinaynaa shacabka reer beledweyne sidii maaragtaylawaanka aheyd hadalkan ayaa wuxuu imaanayaa xilli maalmihii ugu dambeeyey guddoomiyaha gobolka hiiraan ee dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya sheekh cabdiraxmaan macow oo sheegay in uu maamulkiisa si toosa ugu biiray ururka xisbul islaam maxamed kaafi sheekh abuukar cegaga online muqdisho